silanhoji isdhexgalka bulshada iyo nabada iskiirka dhalinyarada ayaa weliba degmada markee xarunta gobolka shabeellaha hoose laga gobaday kulan ciyaareedan dhexeey lama koox oo matalaasay degmada aqoryoole iyo degmada markaa oo waanaya marta geliday degmada markaa kulanka waybaha agaasimay xiriirka bunooniga logta ee lamada degma welibana kooxo iyo habandhigana ciyaar heesa badan oo hajiidati daawadayaalka iyoona daawadayaalka ciyaarta qayb ku hayeen mas-uuliyiinta maamulka degmada marka iyo qaybo shaldume bulshada waliba koobka ciyaarta ka guuleysatay degmada markaa oyo marta geliida kulanka walibana koobka guddoonsiiyey guddoomiyaha degmada markii ha dhammaatay ciyaartaya walibaa ku hadlay guddoomiyaha degmada markaa isoona saas oo kale abaalmarino uso guddoonsiyey ciyaartooyda degmada qoryooley oo marta ka hayeen degmada tibab galabta ciyaaraya ree marka ee ree qoryooley aadan u mahadsan tihiin waxaan ogahay in maanta guusha ay qaaday maxaan leeyahay ree marko ree qoryooleyna waxaan leeyahay idiinoo aadan u mahadsan tihiin dadka waxaa meeshaan ugu faa'iidaysan maamulka degmada qoryooley iyo saraakiisha meesha joog dadkan bulshada nabad ay rabtaa nabadda inaa ka shaqaysay idinkaa idinka rabaa insha allah maanta in maanta qoryooleyga xaaladda la og yahay in maanta dhalinyar inay ka soo baxaan ciyaartooy ah ay marka imaadaan ay baloog ku ciyaaraan waxaan rabnaa iyagoo hamigaas leh inaa hami ka jawaysa annaga ma rabno hadduu ilaah yidhaah dadka degmadaas ku nool saraakiisha iyo maxaan leeyahay gudoomiyaha gudoomiyaha degmada qoryooley waxaan leeyahay dadkii nabad u qaada nabadna ka shaqeeya annaga kamarka ahaan wixii meelahaan soo maraayo oo gurmadday ahaa laheed iyo meelaha kale day ahaa leed annaga waxaa diyaarnaa inaan soo dhex marin qof walba oo falaago oo qoryooliya ama degma degma ka gobolka shabeellahoos foodo ka rabo annaga marna maka yeelin waxaa rabnaa reer qoryooley reer marka waa u jeedin dagaal ayagaa ka soo daala waxaa rabnaa dadkii nabad inaa u qaadiin bulshadaan nabad ay rabtaa maanta bulsho maanta magaalada ogna xaaladda ka jirto inay balooga ciyaaraan oo imaadaan aadaan u faraxsanahay waxaan leenahay dhammaantiin aadaan u mahadsan tihiin mar walba annagana waad imaan doonaa hadduu ilaa yidhaha laakiin mar walba waxaa rabnaa inaad bulshada reer qoryooley inaad nabaddiinna ka shaqaysatiin ciddii dhibaatayda ku ah dowladdu waa arkaysaa waana la qaban doonaa duulayaran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu